ayaynu ku horeynaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahan socdaal howleed ku joogay dalkan maraykanka waxaana xaflad ka dhacday degmada arlington ee gobolka virginia ee duleedka washington uu kula hadlay madaxweynuhu dadweynaha somalilan oo isaga kala yimid gobolada maraykanka iyo dalka deriska ee kanada waraysi ou madaxweyne biixi laanta afka soomaaliga ee v o a siiyey ka hor munaasabadaasi ayuu ku sheegay inay maraykanka in ka badan waa in badan ay ka wada hadleen sidii wax ay u wada qabsan lahaayeen waraysigan uu la yeeshay cabdixakiin maxamuud shirwac ayuu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka taiwan wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo etoobiya iyo somalilan iyo inay ka wada hadleen dekedda saylac iyo weliba qodobo kale oo la xiriira qodista shidaalka somalilan waxaana qaybtan oo ah tii koowaad uu ku bilaabay waxaa ka suurta galay kulamadii ay ku yeesheen maraykanka
waxayla tahay wixii noo suurta galay maba qarsoomo maalin walba shirkaanu gallo iyo waxa aanu qabsoomo waa sii daysa af walbana waa lagu sii daaya dee markaa imanka dhowr cishoon joognay dhowrkaaba hawl baanu ku jiray siyaasadeed oo dowladda maraykanka aanu aada isu wareysanaynay oo aanu ka warramayna sidii aanu waxuuda qabsan lahay dowladda maraykanka waad ogtahayo laba meelood baanu kala taagannahay annaga dee waxaa noogu weyn dad kala hadlaa waa ictiraafka iyaguna halkan ay dowladaha badankooda yurub iyo iyaga istaagan arrinta waa arrin afrika kalabaad baanu nahay dee annaga waana laga leeyahay afrika maxaa laga hayaabay dhigaan sanadkan waxaa dheeray leeyihiin taa dee waa la gaari doonaa afrikaa nagalaho waa la geli doonaa waanu se mana diidanina wax naga horeeyey maxaan wada qabsanaa bas ku daray si wanaagsan haddii ictiraaf wax ka hooseeya maxaan wada qabsanaa kaana wakhtigiisa ha gaadheen markaa waxaanu in badan ka wada hadalnaa sidii wax loo wada qabsan lahaa runtii waxaanu ka dareemaynay inay aada iyo aada nimankaasi uga dhow yihiin sidii hore ahaan jireen oo ay aada u danaynayaan in somalilan ay tahay dowlad xilkas ah oo wax lala qabsan karo wagaag muddooyinka ugu dambeysay waxyaaba badan baa issoo bedelayey siyaasadda hadday noqoto geopoliticska waxaan la yidhaahdo dhinacyo kala duwan baad la kulanteen qodob iyo laba haddaynu idhaahno waxa ugu waaweyn marka iskaashigaa laga yimaado ee somalilan maanta iyo maraykan la odhanaya waa iska kaashanayaan horta waxaa ugu weyn marka waxaa la yidhaha ceeladu markay ay heshtay iyo cidda cabta horta waa siyaasiyan laysu afkarta marka siyaasiyan laysu afkarto ayaa wax wada qabsan kara laakiin meel aanta guud laga heshiinin wa lagawada qabsan karo marka waxuu da yuhuun tii guud in laga heshiiye ah inay aada iyo aad u dhow yahay oo labada qoloba garowsan yihiin waxana imkaa qabana waxna aan ku xogsiin oo kulwa tallaabaa laqa waxyaalaan ku heshiina wax ka mid a oo koobka ah somalilan inaanu ka wada shaqeyno iyo dowladda maraykan ta ugu horeysa iskaashiga saddex qodobo waaweyn mid waa ka dhaqaalaha waad ogtahay waxayla socday ganacsadii waa wareed marka annagu waxaanu keennay qodobka ah halkan waxaanu nahay dad dhaqaalo leh oo isku filaan kara haddiina laga qaado xayraadda gardarrada ah ee laleeyahay baanankiila waxay dhihi kartaan waayo xamar baa laydin marinayaa weli annagu baanaan kala goyn waydaan kala baydhin taa horta iyadoo meel baan furayn in ay dadkan ganacsadeen maadaama ay dad baaxin karo oo isku filan lacag hayay inaan lacagtooda siyaasadda lagu xidhin iyo wada shaqayntooda iyo waa qodob qodobkaasina waxayla tahay in intiisii badnayd laga heshiiyey wixii ka dhimanay farsamaan xaarxaar u noqonayo waxaa ku xigtaa mar haddii xagga laga heshiiye baaxmitarka iyo aanu dhaqaalo socdo oo taa la dhammeeyo oo imika si wacan looga wada hadlayo oo ay kambaniyaashii somalilan ee ganacsiga xooga ahayd ay ka hadlayso de waa talaabada ugu muhiimsan in dalka laga furfuraha in dhaqaala ahaan la xayiro oo talaabada iyado waa mid waxaa ka mid ah ta siyaasadda waad ogtahadoo taliska kolba maamulka haya talada culays badan baa saaran ukraine baa ku furan loolan kaloo siyaasadeed dowlad baa ku furan markaa waxaa laga yaabaa arrinta somalilan inay mararka qaarkood aanay ahayn xagga hore lasoo dhigo talabaad saddexaad ay gasho laakiin maanta waxaa muuqata qofkay hadlaaba inuu somalilan ukraine number one arinta labaad aanu heno waa dalkaas somaalida wax la qabsan ta kale hirgasho waxa weeye waxaan u malaynayaa may dhicin intii ayna asumeen labada aqalee congresska iyo senatka labaduba midula gaarkooda markii dambana iyagoo isu dhan ay labadii arrimaha dowladood ay qada noo sameeyeen ee quraac noo sameeyeen ee aanu wasifay qolada loo sharaabo go-aan bay soo saartay kuwii hore congresska wasiirka khaarijka u direen waraaq codsi leeyihiin somaliland waa inaad la howlgashaa ood howlaheeda dejisa haddana tira tobaneye ku dhow ama ka badan oo kuwii arrimaha dowladdeena cusub ugu dada weyn ugu xilka weynaa aada loo ixtiraam meesha ee guddoomiyaashii waa kuwa soo saaray biilka aragtay ee dowladda leh somaliland waa in arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgeliyada iyo lagala shaqeeya horta go-aano kale inuu soo baxa hore uga jiri waa talaabada hore qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddex iyagoo wada socda afar hay-adood aqalka cad qolada arrimaha dibadda qolada amniga gaashaandhiga qolada dhaqaalaha ayaanu shir weyn wada yeelanay oo aada iyo aad aada moodaysay dadka yuhuur ah oo shaqeedu inay aada iyo aad uga dhawahay waa gartay madaxweyne taa arrimaha dibadda intaynaa ka bixin iyo qodobada mas-uuliyiinta aad la kulanteen haddaan kaa weydiiyo qodob kadib kulamadaa markaad yeelateen xafiiska qaabilsan afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda hoos yimaada ama kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee africa qoraal twitterka ay ku baahiyeen waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihin inay kula kulmaan iskaashiga somalilan iyo maraykankana ka wada hadasheen kadib waxay raaciyeen in iyagoo ku socda soomaaliya oo mid ah siad u aragtaa qoraalka horta gabadhaasi arrinkaa way soo saartay markaanu fadhiyin arrinkaa iyaga way sheegtay wasiirkeeda annagu haddaanu maamulka maanta taaganahay weli soomaaliya manaan ictiraafin oo manaan kala saraynan weli ereygaa hoos ka haray weli annagu waxaan meesha waxaan u nimid inaanu ictiraaf iska helno umanaan iman inaanu idinka codsi waxaana taraya waxaa tara wax ka horeyn qaran baanu dhismay oo waxaa qabsadeen waxaana la qabsanaysaa waxaa la yidhi haa laakiin de kolba salaad waktigeeda la tukadaaye haddii maanta annaga iktiraafkii inaanagu mukhidara ay adag tahay oo uu badiyay meelo badan in la maro idinkana adigoo adag tahay waxa aan ictiraaf hay nama maro dee meel ka cid wixii imikaana u qabsan karaa kuwa hadal
labada dhimo kaas mid qarsoon maahayn in walaba busheekiisa ugu sheegtay way soo deysay in mise xildhibaan oo labada goo ah iyo in mise dadhoo kale oo maraykana ayaa ka jawaabay arrintaa hadalka adiga afkaaga ku habboonayn haddii lagu yidhaahdo inaanu ka daba hadalna maxaan uga bahanna afar shan senatar baa ka hadlay iyagoo jabcay ka hadlay senataradii iyo congresskii tin taangoodii o dhan baa ka hadlay brofesaradoodii baa ka hadlay marka waxaa lagu daayana maanta maalintii halkaa baraka joogi lahaa maahe dowladdooda bushkaranaya way iyagaa wada markaa marka anagu dee kama la jawaabin waxba lagama jawaabo laakiin haddaa kaaga jawaabaya labadaa bosishan markaan fadhiyo marka waa hadan annaga qoobka u riyan qolba kaada waxay war maanta waxaan u baahana ictiraaf annaga markii aad macaawinahay oon soo dhaafno annagaa dhisnay dimuqraadiyad doorasho nabadgeliyo dhaqaalo samayn annaga waxayga dhisanay ee ma iskaashana waxyaalaha xanibaadaama naga qaadsa
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo u warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac dhegaystayaal qaybo kale oo ka mid ah waraysigan waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo